wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta koonfur galbeed ayaa awaamiir kasoo saaray arrimaha la xiriira isqabqabsiga dhulalka waqafka ah awaamiirta ayaa waxaa kamid a in boosaska loogu talagalay in lagu dhiso madaariistii masaajidyada aan laga dhisi karin goobo ganacsi wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta koonfur galbeed nuur siidow ayaa ka waramaya awaamiirta ay soo saareen ka wasaarad ahaan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay aada iyo aada ugu digaysay dhulalka waqafka ah ee dadka muxsiniinta ah ay baxsadeen oo ilaahay dartiis ay u waqafdeen sidaan ognahay rasuulkeena suubanaa sala allahu calayhi wasalam axaadiistiisii iyo iyo qur-aankaba waxaa ku soo aroortay in wax walba oo waqaf ah aan la iibin karin laguna takrifali karin ilaa sidii loo jideeyey in loo isticmaalo waqaf allah la yidhi ilaahaya iskale wixii waqaf ah ilaahay dartiisa loo waqfay marka maalmahan waxaa nagu soo badatay dhulal ku yaala magaalada baydhabo oo waqaf ahaa oo ilaahay dartiis loo waqfay dadyow si gaara gacanta ugu haaya oo dhulkaas dhulalkaas waqafka ah markoodii hore gacanta u galay inay maaragtay ilaahay dartiis ugu shaqaynayaan lagu aaminay in maaragtay si gaar ahaaneed dadkii gacantooda ku jiray ay ku tagrifalaan maaragtay maxaan ku yihahdaa in ay waxaaba hadda nagu soo korortayba in dadka qaar dhulalkii ay iibinayaan kuwana iibsaday oo dhisanayaan kuwana hadda beeca yihiin oo la iibinayo iyadoo la fulinayo marka amarka madaxweynaha oo arintaas wasaaraddu ay ka warheshay maantay waxaan ku baxnay dugsi qur-aan oo horay ay u waqfeen dad ku dhaqan degmada baydhabo uuscaan ahoo la yidhaahdo nin la yidhaahdo xaaji gambac ahalkiisi dhul ay waqfeen oo meelahan ku yaalay dhulkii muddo ayaa dugsi qur-aan uu ahaa isagoo dugsigii qur-aanka ah ayaa macalinkii dugsiga haayey ka tagay macalin kale ayaa dugsigii lagu wareejiyey macalinkii familkiisii ayaa maaragtay dugsigii qur-aanka ahaa meeshii suuqay naqatay iyagiyaa waxaan u tagnay maxaanku yidhahdaa iyagiyo gacantooda uu ka baxay insha allahu tacaala waxaa diiwaanka noogu jira dhulal badan oo waqaf ah oo dad shakhsiyaada ay gacanta ku hayaan aan ognahay dhaqaalo badanna ku qaata aan sidii loogu talagalayna aan u maareynin qaarkoodna waxaa naloo sheegay inay sabarloogooyin u sabsadeen oo inay iyaga leeyihiin ay sheegayaan insha allahu tacaala wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyadoo gudanaysa waajibaadkeedii dastuuriga ah haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu raalli ka noqdo dhulalka waqafka ah dhammaan waxaa hagi doonta oo jidadkii loogu talagalayna mari doonta wasaaradda insha allahu tacaala dhulalkaas waqafka ahna sidii loogu talagalay ayaa maaragtay loogu faa'iideyn doonaa dadka ku dhaqan koonfur galbeed wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta koonfur galbeed ayaa wado dadaalo looga hortegayo dadka ku howlan inay ku xadgudbaan dhulalka loo waqfay dugsiyada quraamka iyo masaajidyada